daraad baa waxaa dhacay nimanka shabaab ee duurka ku jira baa waxay yimaadeen meel adow saddex iyo toban kilomitr ma jirta oo uu ka socday tallaalka bolio walow marka waxa weye dadka hadda ay afduubteen waa laba nin oo darwalin ah oo shacab ah oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen iyo laba qof oo dadkii tuulo layihahda madaney rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxaa layihahda tuulada deganaa hadayeyna qolada boligo oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxaa layihahda uu ururinayay laba qof oo kamid ahayd afartaa qof wey horta dadka haystaan ee shaqaale w h o ah oo la hayst ma jira ama la afduubtay magaran dadkan deegaanka ahaa shaqaday qabanayeen maxay ahayd shaqaday qabanayeen waxay ahayd waa dee dadka waxa weye oteeshinada bixiyo oo yidhaahdo maxaa layihahda waxaa imaanayo hay-adii dha w h o tallaalka booliga bixinaysay marka soo saara ilmaha oo keena marka meele marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno dadka marka mobilisationka noocaas sameynaya bay ahaayeen waan gartay yaa iyaga diray markaa dadkan deegaanka ee ku yidhi wacyigelintan sameeya oo tallaalka usii gogol xaada waa maamulka degmada iyo hay-adii baa la hadlayo diyaar garooba xoog baa laidin imaanaya dadkana diyaariyo intaasaa lagu yihahda ayaguna way diyaariyaan marka rag iyo dumar maxay isugu jireen dadkaasi waa kulli rag bay ahaayeen laba darawal oo laba gaari wadatay darurinka ahaa iyo laba qof oo labadii dee qof oo tuulada joogta ah wey miyana la wadaagi kartaa magacyada dadka la afduubay maya dhib male magacyadooda waa sheegi karnaa wax hadda maxaa layihahdaa dee la qarinaya maaha ilaa dadkii waa dad la haysto oo dee cadow gacanta ugu jira nin waxaa layihahdaa farax cabdullaahi muuse nina waxaa layihahdaa xasan aadan xasan nina waxaa layihahdaa naanaysahaan dhagafiin baa layihahdaa waa ragga darwaliinta ah xasan koodaar baa layihahdaa ninka kale ah waa naanaysiisun baan xasan koodaar baa layihahdaa ninka kale markama microfon bay wateen oo ay dadka ugu baaqayeen mise dadka meelo fagaara ay kala hadlayeen siday u gaadhsiinayeen wacyigelintaasi wacyigelintu waa dad deegaan oo is yaqaan marka waa wacyigelintooda waxay ahayd microfonna kumaysan hadlaynin waad way wacyigeliyeen laakiin maalinta un baa lagu aadanaa oo inay qoladan maxaa layihahda w h o meesha tagto oo tallaalka ay bixisaa marka dadkan bay ururinayeen goob marka maxaa layihahdaa tallaalka ay ku qaataan oo hal meel ahna inay dadka isugu geeyaan ah dadka adugu waxay la aadeen meel adigu anagu noo jirta ilaa lixdan kilomitr afartan shan ilaa lixdan kilomitr noo jirta marba meel bay ola cararayaan waa dad dee aanan doonaynin maxaa layihahdaa in la ogaado xogta meesha ay dadka ku hayaan marka marba meel bay ola cararaan markii meel lagu sheego ciidamadii amniga markii arintay dhacday markiiba way bixeen way aadeen ayagii marka waxa weye waxay sameynayaan marka waa dee dad gurguuraya dad meel degan maahan marka hadba markii ay unde dareen iyo wax dareemaan ama maxaa layihahdaa is raadaan kulli waa idinku soo maqan yahay marba meel bay marka ola cararaan ay geynayaan marka si ay madax furasho iyo wax un u helaan oo dadkii dadka ehelka u ahaa ay wax oga qaataan
waan garta marka dadka halkee laga afduubtay goobtii laga afduubtay halkee ahayd waa tuulo adigu noo jirto saddex iyo toban kilomitr oo layidhaahdo madaney maganey ha waan gartay marka sidee ku ogaateen ama maamulka degmadu ku ogaaday in dadkaa la afduubtay waxaan ku ogaanay dee bulshadu meeshay joogta iyo maamulku wada shaqayn baa ka dhexaysa nimankana dee niman weerar ah oo ciidan oo yaacaya maysan ahayn waa dad si dhuumaalaysa tuugaysi a ku jiray dadna ay hadayeen oo maxaa layihahdaa in meesha la imaanayo laakiin hordhac baa marka ku dhacayo dee dadka ay rabeen meeshii ayagoodaan gaarin baa waxaa lagu yiri dee maxaa layihahda meeshii laba gaari oo waxaa tagtay meeshii dadka inay diyaar yihiin in kala xaqiijinaysa oo dadka shacabka caadiga ahaa oo meelaha deganaa beerleyda ahaa marka gaadiidkii marka gaadiidkii hay-adii iyo shaqaalihii bay u haysteen sidaas ah marka dee labada gaari oo labada nodarwalinta iyadoo meesha joogto gaadiidka wadatay iyo labadii qof ee tuulada ka tirsan iyadoo dee barnaamijka hadayay intuba marka qaabkaasay marka ugu gacan galeen laakiin waxa weye waa dad si dhuumaalis oo tuuga ah dad hagaya oo dadka ugu dhex jira oo maxaa layihahdaay haddii meeshii ilaa ciidan baa tegi lahaa oo staff oo maxaa layihahdaay ama hay-addu haddii cabsi ay jirto ama waxay jirto marka cabsi badan marka maysan jirin meel hadda lagu tuhmaya inay imaanayaan maysan ahayn waa meel marka informationa iyo warbixinadaas maxaa layihahda meesha in tallaalka uu ka soconayo hay-addan ay imaanayso xogaha bay hayeen si marka tuugnimo ah bay marka kusoo galeen dad arkayay baa sheegay halkii ay la mareen waa la sheegay ha shacabka oo dhan baa sheegay marka dad la yaqaan bay ahaayeen oo deegaanka laftooda deegaanka kasoo jeeda marka waa la aqooday waana la sheegay marka shabaab bayna ahaayeen cid kala maashan ahayn ma jira qaab loola xidhiiri karo oo haddii madax furasho loo haysto dadka iyo haddii wax ay diidan yihiin oo kale oo ay digniin ka bixinayaan qaab ad u wada xidhiidhaan ma jira oo dadkaasi lagu soo dayn karaa asladi ma jirto wax qaab anagu aan ku wada xiriirna ma jirto laakiin dad dadka ayaga ehelo wayo ayagu inay xiriiraan waa wax dhici kara laakiin anagu lama xiriirno xiriirna nama dhex maro